barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somalycom
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa bisha julaay waa toddobiyo toban sanadkuna waa labada kun iyo sagaal iyo tobanka duhurnimo arbaca ah barnaamijkii dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun la talisa qoysaska iyo lamaanayaasha diyaarka u ah inay isguursadaan
run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan oo la baro oo xarunta qabato waxaa waaye xarunta maadaama ay tahay xarunta horumarinta qoyska in gabadhii la baro habka isku fahmi lahaayeen wiilka kow habka maxay ahayd khilaafka iyo isfahmwaaga ka dhex jiro ee uu xalin lahayd waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan dhallinyarada kubadda cagta ciyaarta ee gobolka sool oo ka cabanaya taageerla-aan ka haysata agabyada muhiimka u ah ciyaaraha barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn oo aad dhegaysan doontaan kaalmihii heesaha
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ka mid yihiin iyo heesihii ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
mudaharaadayaasha dalka suudaan iyo jenaraalada maamula waddankaasi ayaa arbacada maanta qalinka ku duugay heshiis dhigaya in la sameeyo maamul rayda kaasoo ay dalbanayeen dibadbaxsameeyayaasha tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynaha waddankaasi cumar xasan al bashiir saddex bil ka hor tallaabadaasi ayaa yaraynaysa ismarinwaagii dalka la degay kadib dibadbaxyadii waddankao idil ka dhacay ee laga soo horjeeday al-bashiir kaasoo bilowday bishii disembar balse sii socday kadib markii golaha milatariga ay afgembiyeen madaxweynaha abril ko iyo tobankeedii ku-xigeenka madaxa golaha milatariga maxamed xamdaan dagaalo oo isagoo wakiilka jenaraalada kala saxiixay heshiiskaasi ayaa wakaalada wararka e f b u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid taariikh weyn u leh waddanka suudaan dagaalo ayaa yiri heshiiskaasi waxa uu furay waddo cusub islaamar ahaantaasina ballan qaadaya wada shaqayn dhex marta ciidamada iyo hogaamiyaasha kacdoon ka guulaystay ee suudaan heshiiskaasi ayaa waxaa dhexdhexaadyo ka ahaa midooda afrika iyo dowladda etoobiya hay-adda gargaarka ee international relief ayaa sheegtay in lagu qasbay inay albaabada u soo xidhaan xarumo caafimaadka ah oo ay ku lahaayeen dalka afghanistan iyagoo sheegay inay arrinkaasi ka dambeysay ururka taalibaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii weerar dhowaan lagu qaaday dalkaasi afghanistan gaar ahaana gobolka wardeg ee dalka afghanistan weerarkaasi oo la sheegay ina la beegsanayay hay-adaha gargaarka bixiya afhayeenka ururka taalibaan ee dalka afghanistan sabiixulla mujaahed oo v o e da la hadlay ayaa sheegay in ururadaasi aanay wadin dano dadka deegaankaasi u adeegaya
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa v o a xarunta horumarinta qoyska ee kaafiya waa xarun dhif iyo naadir ka ah oo ka jirta magaalada muqdisho taasoo lagula taliyo qoysaska iyo dhallinyarada isu diyaarinaya inay isguursadaan si ay u helaan talooyin ku saabsan habdhaqanka wanaagsan ee guurka ku salaysan akhlaaqda islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee soomaalida wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa howlaha ay xaruntani qabato ka wareystay idil maxamed cabdiraxmaan oo ah maamulaha xaruntani
run ahaantii ujeedadooyinka loo aasaas xaruntan waxay ahaayeen qodobo dhowr ah laakiin midda ugu muhiimsan waxay ahayd bulshada soomaaliyeed burburka xoogan ee ka jiro ee sanadada soo socda in ay sabab u tahay burburka qoysaska soomaaliyeed sababtoo ah qoysas badanoo isku tag waxay sameynayaan bulsho haddii qoysaska soomaaliyeed ay yihiin kuwo burbursan ama kuwo maxay ahaydee isfahmwaa ka dhex jiro taas waxay keenaysaa marka bulshadii in ayadana ay horumar ay sameynin oo dib udhicina hore loogu sii jiro soo ani ahaan waxaa isdhahay sababta keliya ee soomaaliya u degi la-dahay ama maxay ahayd bulshadeena soomaaliyeed dhibaatada uga bixi la-dahay waxaa waaye dhibaatooyinka xoogan oo qoysaska soomaaliyeed ka jiro qodobka labaadna wuxuu ahaa ilmaha soomaaliyeed ee bulshada kusoo biirayaan in waalidiinta badankood aysan u haysanin aqoon oo wiil iyo gabar walba markay isguursadaan in ilmaha lagu tarbiyayo wixii waalidiintii hore laga dhaxlay oo la dhaho hada maa warahnaa fii aaba'ina alawaliin soo barashee u baahan tahay ilmo yaroo la dhalay habka loo tarbiyeyn lahaa taasna waxay keenaysaa marka in bulshada ilmihii kusoo biira ee noqdaan ilmo aan aqoon badan iyo maxay ahayd barbaarin fiican aan soo helin waxa ay soo jeeteed xoogga saarayseen diyaarinta hablaha wakhtiga guurka jooga marka sharuudaha laysku xulanayo gabadha guurdoonkaahata wadada ay marayso su-aalo laysweydiin kara maysan laakiin hadda waaba laga doodayaaba sidey ku socotaa run ahaantii marka hore waxay ahayd arrin xoogaa culus oo gabdhaha waxay dhihi jireen guur la isku diyaarina waxaa la arki jiray gabadha inay jir ahaan isku diyaariso iyo isqurxiso oo maxay ahaydee dharkii iska bedasho oo isnaashnaashto laakiin diyaarintaas waxaa ka muhiimsan diyaarin kale oo ka weyn oo ruuxaani iyo caqliyan ah marka marka hore waxay dhihi jireen waxa yani guur wax laisku sheegi laha ama laiskula dhaqmi lahaa maa la isbaraa yani waxay ahayd arrin aad u adag laakiin hadda waxay noqotay kuwii reeraha lahaa xitaa in ay dib ugu soo noqdaan xarunta si tababarada qoyska iyo waxyaabaha qoyska la xiriira ay si fiican u bartaan su-aashaasa isweydiiyeene ah ma wixii lagu dhaqmi lahaa na la barayaa ma la bara oo halkan ma looga hadla arrintaas run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan oo la baro oo xarunta qabato waxaa waaye xarunta maadaama ay tahay xarunta horumarinta qoyska in gabadhii la baro habkay isku fahmi lahaayeen wiilka koo habka maxay ahaydee khilaafka iyo isfahmwaaga ka dhex jiro ee u xalin lahayd waxaa ka warqabtaa gabar iyo wiil markay isdagaalaan gabadh inay guriga reerka hooyadeed ay ku noqoto oo kale ama wiilkii in maxay ahayd gurigaas lagu kala ordo soo waxaa la siiyaa xirfado gabadha ee mashaakilkeedii iyo dhibaatooyinkii guriga ka jira ayada nafsiyansi fiican ayada ay xalisato qodobada kaleoo la baraayo gabdhaha waxaa kamid ah xirfadaha guriga maxay ahayd nuuriyo qurxiyo sida cuna karinta oo kale make upka cilaansaarka maadaama gabar ay tahay oo kale waa waxa aysan ka maarmeynin waxaa kaloo la socdo habka ay gurigeeda dib cusboonisiin ku sameyn laheyd oo gabdhaha waxaa waaye sanado markii la qabo alaabtii oo dhan waxay ku qasbantahay inay iska bedasho oo kale ama gado ama alaab cusub soo dhigato xirfadahaas oo kale oo guriga si loo qurxiyo decorationka loo sameeyay iyo renovationka waa lagu baraa ayagana sheekada cuna karintu muddooyinkii dambe suuq bay yeelatay dhallinyarada waktiga haasaaman waaba laisweydiyaaba cunno ma kala taqaanaa marka cunadii la cuni jira soomaalida bariiskii baasadii waxbaa iska bedel aad iyo aad cunada waxaa waaye ayada naftirkeed waxay ahayd wax mushkilad weyn ka taagan oo gabadhii xarumo way jireen oo cunooyinka lagu baranayo laakiin muhiimadda waxaa waaye qofka cuntada uu cunaayo waxa ay u tareyso iyo maqaado karaa xitaa inuu barto waxaa la barayaa marka gabadhaaneeto cunooyinka compositionka waxyaabaha ay ka kooban tahay caafimaad ahaan qofka ay ku haboontaha oo kale ka waran haddii gabadha sokor ama hadduu xaajigeedu qabo ama waalidkeedu ay qabaan ama dhikar ay qabaan cunooyinka ku haboon oo dadkaas qaadan karaan in la baro la iskama baro oo keliya cunada sida laiskugu dardarayo waxaa ka muhiimsan cunadaaneeto waqtiyada ugu muhiimsan cunooyin waxaa jira habeenadii la qaato cunooyin waxaa jira qado ku fiican waqtiyada duhurkii cunooyin subaxii la qaato taas xitaa ayada naftirkeeda waa loogu daraa iyo maxay ahayd habka cunada loo soo bandhigi lahaa waxaa kasii muhiimsan intaas maadaama anaga aan soomaali nahay waxaa waaye fikir waxaana laga haystaa cunooyinkeena bariis iyo baasta iyo iyo canjeero waxaan ahayn inaan la aqoon laakiin dal hani ahaa nahay oo maxay ahayd waxyaabo badan oo muhiim ah waan haysanaa soo ardayda waxaa lagu tababaraa in ay hal abuur la imaadaan ee cunooyinka dalka soomaaliyeed alifa karaan ee kasoo saari karaan cunooyin la cuni maxaa ugu muhiimsan cunooyinkaas soorta oo kale waxaa hadda soorta lagu baraa ardayda anaga waxaa u naqaanaa soor markii oo la soomo oo kale dadka inay ku suxuurtaan ama dadka fuqarada oo kale inay cunaana loo yaqaana laakiin soorta waxaa waaye waxyaabaha ugu muhiimsan cunooyinka ugu muhiimsan uguna caafimaadka badan soortaasoo waxaa jirta marka ardayda usoo saarayaan habab kala duwan in keeg laga sameeyo asoo macmacaan in qada ahaan loo isticmaalo in abitizer cunooyinka abitideka furayo oo kale in loo isticmaalo koostada oo kale iyo maxay ahayd bukureyda bocorada waxyaabahaasoo dhan waxaa waaye cunooyin aad cajiib u ah oo faa-iidooyin badan leh kuwaasna ah lahabuurka sameeya markaad xaruntan furaysay horumarinta qoyska ee kaafi dadku see ku arkay run ahaantii marka ugu horeysay aa fureyna caqabad weynaa kala kulamna oo ah yacni waxaaneeta wax ma ahan barasho u baahan waana lagu dhalo oo kale cunto waa aqaanaa sida loo kariyo oo waxay ahaayeen su-aalahaas iyo hadaladaasba hadallo badan oo na soo gaarayay laakiin alxamdulilah sanado kadib waxay noqotay haddadaaneeta baahi badan yacni baahi aada u weyn oo bulshada soomaaliyeed ay u baahan tahay doorka gabdhahaad buuxiso wiilashii talow yaa u maqan run ahaantii wiilasha maasha allah hadda bilooyinkan dambe waxay noqotay in maxayta challenge ay galaanoo xarunta yimaadaan annaga maxaana looga reeb cunug kariska waa rabnaa wadamada kale markaa tagna waa ku dhibtoonay intaan la gaarinba qoys nafsad ahaan inay wiilasha xataa naftirkooda ayaga u bartaan koorsooyin cusub oo wiilasha loo qabanaya ayagana way jiraan
taasi waxay ahayd idil maxamed cabdiraxmaan oo maamusha xarunta kafiye oo ah xarun markaa lagula taliyo qoysaska iyo kuwa cusub ee doonaya in sidoo kale qoysas ayaa samaystaan waxaana idil ay u waramaysay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal qodobo kale ayo ciyaariha inoo soo socda balse markan dhinacii heesaha heesta fanaanada kaltuunbacada ee ku luqayso ee waqti ayaan idiin soo qabanaynaa
heestaasi wakhti iyo codka fanaanadda kaltuun xasan axmed kaltuun bacado intaasi haddii aynu kaga nimaadno haatanna laascaanood dhallinyarada kubadda cagta ciyaarta ee gobolka sool ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan arrimo ay ka mid yihiin tababar la-aan garsoorayaasha kubadda cagta oo ku yar iyo sidoo kale inaanay haysan agabka as-aasiga u ah ciyaarta kubadda cagta warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyahayaga cabdikariim olol socdaal aan dhawaatan ay ku tagnay deegaanada gobolka soolo gaar ahaan deegaanka laasa curdin ayaa dhallinyaradu waxay nooga warameen gaar ahaan kuwa tuuladaasi jooga ayaa dhallinyarada iyagu magaalooyinka ka yimaada inay dhibaato ku qabaan dhanka ciyaaraha qalabka ciyaaraha ee kala duwan oo isugu jiro dharka iyo kubadaha sidoo kale dhallinyarada tuulooyinka ayaa sheegay inaysan faham buuxa ka haysanin muhiimadda ciyaaraha ay leedahay dhibaatooyina u dhexdooda marmarka qaarkood ay ka dhacaan ugu horeyn cabdi weli maxamuud cabdi ayaanu weydiinay waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaanu nahay isboortiga degmada laasabdan kuwooda ugu firfircoonaa waxaanu ka hadlaynaa maanta dhibaatooyinka nagu hayso xagga isboortiga taasoo ah xagga aanu maaliyada aan heli karin aan heli karin kabihii lagu ciyaari lahaa aan heli karin kubadihii aan heli karin garoonkii oo dhibaatooyinkiisa ugu badan garoonka weeye garoonka oo ahaanaya xilli roobaadka ay dhir ka soo baxayso ay biyo soo marayaan ay biyuhu goynayaan ay baabuur dhex marmarayso ay garoonkii ay ka dhigayso wada ceel iyo wada tog waxaanu sugnaa ilaa inta ay biyuhu ka dhammaanayaan waxaan kaloo sugnaa inta ay dhirta aanu jarayno baanu ka sugnaa dhibaatooyinka kaleo naga qabsan waxaa weeye garoonka maalaxayn daab oo dee si aysan boosaska ay ugu soo durkin balse waxa ay taasi beddelkeeda noo ahaatay in garoonka uu soo yaraanayo marmarka qaarkood garoonka in naloo sameeyo xayndaab weyn oo dee garoonka si looga istaago baabuurta aysan u gelin xooluhu aysan u marin laga hadlayada tuulooyinku in magaalooyinka aada bay uga fogfog yihiin fogaashiyaha aad ka fog tihiin intee naadi baa ka jira oo aad ku ciyaartaan tuulada laasa curdin iyo dhallinyarada joogta ciyaaraha ciyaara
waxaan u jirnaa boqol iyo soddon kilomitr gobolka sool oo laasacanooda laascaanood dhalinyaradu way ka timaada xaggan fasaxa oo usoo caano doonta marka xilliga iskoolaadka uu dhammaado halkan way markay yimaadaan way isku yimaadaan way aada bay u bataan waxay yeeshaan heerka koowaad iyo heerka labaad heerka saddexaadba oo a b e c ay dhahaan oo ah saddex tiim taasina waxay keenaysaa in marba mujtamacu suu yahay ay dhalinyaradu ay u timaado balse labada degmo ugu waaweyn sida saddex degmo orbogays iyo xudun iyo talax saddexdaas horta nalama qabi karaan waayo de waa aad bay u waawen yihiin balse kuwa nala midka waa kuwa ay kasoo hadhay kuwaas sida sarmaayo iyo godaalo iyo kuwaas way nala qabaan dhibaatooyinka ay aada ugu badan tahay inaan agab isboorti wax la dhaho dhan aanan helin mid kasta ha ahaatee sidoo kale dhallinyaradan ayaa waxay yihiin tuulada ay joogaan kuwo si weyn u jecel in laga caawiyo maxamed faysal caraale waa ciyaaryahan jooga laasa curdin waxauna iga waramayaa dareenkiisa iyo waxyaabaha uu isleeyahy waxbaa laga bedeli karayaa caqabada ay waaweyn waxay naga haystaan horta isboortiska oo ah inaan kubaddii agabka isboortiska aan heli karin ta kale waxaa weeye inaan gacansaar iyo fangareen aan inaan ka helin sida odayaasha dadka degmada aan wax gacansaar aan ka helin bal ka waran dhalinyarada tuuladu siday u xiiseynayaan iyo waxyaabaha ay kubadda ka fahansan yihiin oo kale bal iga waran isdhexgalkooda iyo kuwa aan aqoonin ee doonaya inay bartaan oo kale wallaahi dhalinyartooda isdhexgalka bulshadu waa iska fiican yahin dhalinyarta kow isdhexgalka bulshada waxay ka tahay heerka koowaad waxay nugu yimaadaan oo kalaasi dhalinyartu meel way fursta waa la sheekaystaa garoonka sidoo marka garoonka la joogo sida alamiitada markii la qaato horta waxa caqabada ugu weyn waxaa weeye inaan tababaro iyo garsoor fiican aan lahayn iyo maaliyada aan lahayn waxaa bilaaya inta kamid ah ninaan maaliyada haysan ninaan loota haysan waxaas waxaan la ciyaarnay degmo nagu jirta ilaa nagu jirta ilaa lix iyo toban kilomitr oo la yirahdo godaalo waxaa laba heer laba naadi weeye heerka koowaad iyo heerka labaad waxaa la ciyaaray heer koowaad ciyaartaas ku dhammaatay
mararka qaarkood waxaa jira dhibaatooyin ka dhex dhaca ama gacanka hadal tuulada aad joogtaan oo kale arrimahaas oo kale ma idinku dhacaanay in dhalinyaradu ay kubadda isku horyimaadaan arinta ugu kood waxaa weeye garsoora isfahanka imaan waayo garsooraha iyo balaarinta garoon ku jirta waxaa dhici karta mararka qaarkood faawal ugu jeeda boortaa uu qaban waayo waxaa kaloo kamid ah inaan laba balaayar saxaydo garoonka isku aflagaadayso waxyaabaha ugu muhiimsan aad jeclaan lahayd in ladka caawi wallaahi agab sports marka koowaad marka labaadna in garoomadan loo hagaajiyo dhalinyarada kale yimaada ka waran iyaguna xooluhu ay kasoo dhamaadeen oo kale magaalada yimaada kuwaasoo kale ma yimaadaan garoomada garoomada waa yimaadaan dhalinyartooda ka raaceen sportkaas iyadoona tuulooyin badan oo ku yaala gobolka sool marka aan tagno aad ku arkayso garoomo ay dhalinyaradu gacmahooda ku samaysteen kuwaasoo ku ciyaaraya inay u baahan yihiin dadka aqoonta u leh in tuulooyinka lasoo kobciyo maadaama ay sheegeen in dhalinyaro adur fara badani haatan ay kusoo xarootay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood waa hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad degeysanaysaan haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha idinheliya
aad baad umahadsan tahay zaara kuna wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno maanta waxaa la dheeli doonaa kaalinta saddexaad waddanka ku guulaysanaya ee koobka qaramada qaaradda afrika waxaana kulankaasi isaga hor imaanaya dalalka tunisiya iyo nigeria fainalaha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika ayaa la ciyaari doonaa maalinta jimcaha iyadoo ay markaasi ku hardami doonaan kooxaha hore koobkaasi ugu soo gudbay ee markaa senegal iyo kooxda kale ee algeria waanu arki doonaa sida ay labadaasi koox midba midka kale ay koobkaasi ugu guulaysato waxaa sidoo kale jira kulamo ay kooxuhu isku diyaarinayaan horyeeladooda oo hadda saaxiibtinimaha qaarkood ay ciyaarayaan ama champions cupka kulamada saaxiibtinima maanta dhici doona horyaalka dalka ingiriiska oo kale naadiga manchester united waxay la ciyaari doontaa naadiga leeds mancityna waxay la ciyaari doontaa west ham champions cupka waxaa is arki doona naadiga arsenal ayaa la ciyaari doonta naadiga bayern munich kulamadaasi dhammaantooda maanta ayay dhici doonaan warar kale oo goosgoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta ee b s g ayaa la sheegayaa in ay soo diiday dalab naadiga barcelona uga yimid oo ahaa in ay la soo wareegto ciyaaryahan neymar barcelona ayaa waxa ay doonaysay sida wargeyska express uu qoray in afartan milyan oo bown iyo sidoo kale ay ugu darto koo iyo soddon jirka waddanka kroatia u dhashay ee qadka dhexe uga ciyaara naadigaasi evan rakatich iyo toddobaylabatan jirka waddanka brazil philip cotino ay isugu darto kooxda p s g si ay ula soo wareegto ciyaaryahan neymar oo lix labaatan jir ah ha yeeshee naadiga b s g ayaa la sheegaya inay gaashaanka u dururtay wargeyska desan ayaa qoray naadiga inter milan inay rajeynayso inay la kulanto markaasi naadiga manchester united si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadigaasi iyo xulka dalka belgium romelo lukaku oo lixlabaatan jira waxaana la sheegayaa in shan iyo toddobaatan milyan oo bown ay ku doonayso naadigaasi ciyaaryahanka qadka dhexe ee naadiga real madrid dani cabalos oo labalabaatan jira ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu u wareego naadiga arsenal sida wargeyska mundo deportivo ka soo baxa waddankaasi spain uu qoray tottenham hosper ciyaaryahanka christian ericson oo toddobaylabatan jirana waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay ciyaaryahanada lala xiriirinayo naadiga atletico madrid evening standard ayaa warbixintaasi qortay dhegeystayaal warar kale oo goosgoosa ayaan weli idin haynaa oo ku aadan in adiga rome ay sidoo kale ay waayadanba doonaysay ciyaaryahanka tobi oo naadiga kubadda cagta ee naadiga iyo sidoo kale ciyaaryahanno kale oo naadiga tonam u ciyaara sidai ay ula soo wareeg lahayn ha yeeshee ilaayo hadda aysan u suurtagelin naadiga evertonna waxa ay xiiseynaysaa oo inay la soo wareegto weeryahanka naadiga yuventus mario monzekich oo soddon iyo saddex jir ah dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
aad buu mahadtay jamaalo ciyaarahayna la socotiinayay haatana dhinacii heesaha fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii ruun heestaasi ruun iyo fanaanka lafoole ayaa ugu dambeeyey idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre cidla nuuroydleh sidaa iyo nabadgelyo